casharka koob iyo tobanaad maxay ilaahay sharciyadiisu inoo taraan kow maxaan talo ugu baahannahay abuuraheenna wuu inaga xigmaad badan yahay sida aabbe jacayl badan buu ina daneeyaa ulaajeeddadiisu may ahayn inaan dad ilaahay ka madax bannaan noqonno siduu ilmo yar u baahan yahay xanaanadda iyo tababarka waalidkiisa baynu u baahannahay tilmaamta ilaahay sharciyada kitaabka quduska ku yaal tilmaamtayna siiyan waa xibo ilaah ka timid timotiyos labaad saddex lix iyo toban waxaa ku horan qornin kasta wuxuu ku ahaaday ruuxa ilaah oo waxtar buu leeyahay waxbaridda iyo canaanashada iyo xagaajinta iyo edbinta xagga xaqnimada yehoba sharciyadiisu waxay ina barhan sidaan nolol fiican u heli karno iminka waxaynayna tusaan sidaan mustaqbalkeenna u heli karno abaalgud aan dhammaad lahayn mar haddii uu ilaahay ina abuure waxaa xaq ah inaan tilmaamtiisa raacno si maxad naqan
sabuuradii sagaal iyo toban toddoba iyo kow iyo toban waxaa ku qoran sharciga rabbigu waa kaamiil oo nafta u soo celiya marag furka rabbigu waa aamiin oo garadlaabaha ayuu u akhliyeeya oo weliba addoonkaagana ayaga lagu dhigay oo xajintoodana waxaa ku jira abaalguud weyn muujintii afar koob iyo toban waxaa ku qoraan rabbigeeyago ilaahyago adiga waa istaahisha inaad heshid ammaanta iyo ciisadda iyo xoogga waayo wax kastaa adaa abuuray maxaa yeelay doonistaada aawdeed ayay u ahaadeen oo u abuurmeen
laba sidee buu ereyga ilaahay tilmaam inu siiya rumo kitaabka quduska ah ku qoran baa ina tusaa wuxuu ilaahay rabo inaan samayno markaan la kulanno xaaladoo kala duwan laakiinse amaaraddiisa waxay ku saabsanaan karaan xaaladoo gaar ah waa inaan digtoonaana sidaan u fahmno waxay run kitaabka quduska ah ku qoran inuu tilmaamayso inaan samayno matalan kitaabka quduska ah wuxuu ina bara inay noloshu tahay xibo uu ilaahi ina siiyey runtaas waxayna nabad gelisa markaynu shaqada ama guriga joogno ama aan meel aadayno waayo waxay inaga caawisaa sidaynu khatar iskaga ilaalinno
faliimaha rasuuladda toddobiyo toban labaatan iyo siddeed waxaa ku qoran maxaa yeelay isagaynu ku nool nahay kuna socna kuna jirna sidaasu kuwa ka mid ah gabayayaashiinnu ay yidhaahdeen weliba innaguna waxaynu nahay farcankiisa
saddex labadee khaynuunood baa u muuximsan ciise wuxuu ka hadlay laba khaynuun oo ugu weyn weliba khaynuunka ugu horreeya wuxuu inuu muujiyaa micnaha nolosha oo ah inaan ilaah garanno oo jeclaanno oon daacadnimo ugu adeegno khaynuunkaas u horreeya waa inaan ka fiirsano markaynu go'aan gaarayno kuwa khaynuunkan ku nool xiriir gaar ah bay ilaahay la yeeshaan oo farxad run ah bay haystaan welibana noolool weligeed ah bay heli doonaan
matayos labaatan iyo laba soddon iyo lix ilaa soddon iyo siddeed waxaa ku qoran macallimow qaynuunkee baa sharciga ugu weyn kolkaasuu ku yidhi isaga waa inaad rabbiga ilahaaga ah ka jeclaata qalbigaagoo dhan iyo naftaadoo dhan iyo aqligaagoo dhan kaanu waa khaynuunka ugu weyn oo ugu horreeya
qaynuunka labaad wuxuu inoo tilmaamaa sidaan xiriir nabad ah aan dadka kale ula yeelan karno ku noolaanta khaynuunkaas labaad waxay ka dhigan tahay inaan siduu ilaahi dadka ula dhaqmo ula dhaqanno
matayas toddoba labayo toban waxaa ku qoran haddaba wax kasta oo aad doonaysan in laydinku sameeyo idinkuna sidaasoo kale u sameeya waayo kaanuu waa sharcigii iyo nebiyadii matayos labaatan iyo laba soddon iyo sagaal iyo afartan waxaa ku qoran ku labaad oo u eekina waa kan waa inaad deriskaaga u jeclaata sidaa naftaada sharcigii oo dhan iyo nebiyadiiba waxay suuran yihiin labadan khaynuun
afar maxay sharciyada ilaahe innaga inoo taraan sharciyada ilaahe waxay reeraha baraan siday xiriir jacayl badan ugu wada noolaadaan weliba ereyga ilaahay xaasaska wuxuu ku dhowraa tacliin barta inay kuwa isqabo aysan kala tegin
bilowgii laba labaatan iyo afar waxaa ku qoran sidaas daraaddeed nin wuxuu ka tegaaya aabbihiis iyo hooyadiis wuxuuna la joogaaya naagtiisa oo waxay noqonayaan isku jir
markaan sharciyada ilaahay aynu isticmaalno waxay inoo daaryeelaan maalkeenna iyo niyaddeenna matalan kuwaa loo shaqeeyo waxay doortaan shaqaale ereyga ilaahay ku nool waayo waxay yihiin kuwo dadaala oo daacad ah waa inaan ku qanacsanaanno waxaan u baahannahay keliya waa inaan xidriirka ilaahay aan la leenahay ka sii qiimayno maal iyo xoolo adduunyo
matayos lix labaatan iyo afar iyo labaatan iyo shan iyo soddon iyo seddex waxaa ku qoran ninna laba sayd uma shaqayn karo waayo mid buu nacaya kan kalena wuu jeclaanaya ama mid buu la jiraaya kan kalena wuu qursanaaya uma wada shaqayn kartaan ilaah iyo maal sidaa daarteed waxaan idinku leeyahay ha ugu walwelina naftiinna waxaad cuni doontaan iyo waxaad cabi doontaan jiirkiinnana ha u walwelina waxaad u xuwan doontaan naftu miyaanay ka roonayn cuntada jarkuna miyaannu ka roonayn dharka laakiin horta doondoona boqortooyada ilaah iyo xaqnimadiisa oo waxaasoo dhan waa laydinku dari doona timoteyos koowaad lix siddeed ila toban waxaa ku qoran laakiinse haddaynu haysanno dhar iyo dhuni way inagu filnaan doonaan laakiin kuwaa doonaayo inay taajir noqdaan waxay ku dhacan dufsasho iyo dabin iyo damacyo badan oo nacasnimo ah waxyeeloona leh oo dadka ku xaafiya baabi'in iyo halag waayo jaceylka lacagtu waa xididka xumaantooyinkoo dhan oo qaar intay xigsanayeen ayay iimaankii ka ambaadeen oo waxaa muuday tiiraanyo badan
markaan ilaahay sharciyadiisa ku noolaanno caafimaadkeenna baan dhowri karnaa matalan markaan xaajinno sharciyada ilaahay oo inoo diida sakhraannimada waxay inaga badbaadiyaan cudurro khatar ah iyo shil yehooba wuu oggol yahay inaan khamriga si khiyaasan u cabno sharciyada ilaahay way inoo fiican yihiin waayo ma dhowran waxaan samayno oo keliya laakiin weliba fakarkeennay dhowraan haasee ahaatee kirishtaanka runta ah sabaabtay sharciyada ilaahay u xusmeeyaan ma aha inay ka faa'iidaystaan oo keliya laakiinse inay yehooba sharfan
matayos shan afar iyo toban ilaa lix iyo toban waxaa ku qoraan idinku waxaad tihiin iftiinka dunida magaalo buurku taallo ma qarsoomi karto ilays looma shido in la hoosgeliyo weel laakiin waxaa la saara meeshii ilayska oo wuu u iftima kuwa guriga ku jira oo dhan sidaasoo kale iftinkiinnu dadka hortiisa ha iftimo si ay shuqulladiinna wanaagsan u arkaan oo ay aabbihiinna jannada ku jira u ammaanaan